anigoo juhda ku-xigeynka amniga degmooyinka lafta isma nur cabidho oo halkan ku sheegayaa in gudoomiyaha degmada caqabad awgeed aan la shaqey waynin inay degmadii qolqolo usii kala baxayso inay sii kala bugu-ayso intaas shaqadiisii waa la shaqey waynin anigoo magacaygu ibrahim madow nuur ahna gudoomiya kooxda koowaad ee siyaasadda ee degmada jaralasi waxaan halkan ku caddaynayaa in aan maxaan ku iraahdaa guddoomiyaha degmada la shaqey weynay shaqo xumo jirta degmada awgeed degmada dhibaatooyin badanaa ka taagan dadka qoloqole ay kala go-ahayaan magaalada inay kala go-do dhibaatooyin ka dhacaan halisa meel kastoo nin kastoo maamul ahayna shaqadiisii asiirgiisa asiga staafkiisa u dhiibtay hadday kontarool tahay hadday meel walba tahay hadday dhinac walba tahay wuxuu dhib isbaaro ka dhigay magaaladii oo dhan wax nidaama kama jiraan lama shaqey karno af buuxaan ku sheegaynaa lamala shaqey karnikaas anigoo ah cabdisalaax xasan ookar gudoomiye ku-xigeenka dibdhiska maamulka gudoomiyaha nuur dheere cid la shaqeey kartoo maamula ma jirto shaqadii oo dhan asaa haysto cashuurtii degmada ka maamul ahaan waa xariisiyay qolow ku xirtay isbaaraa beledka hore gadaal ka dhex taalla afar iyo labaatan saac qorayoo ku katoohayso bulsiisto cid maamuloo shaqo ku lehna ma leh magaceeda maxamed qaasin cabdi gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gudoomiyaha degmada nuur dheere lama shaqeyn karna maamulka lix qofana waa isku raacsannahay lama shaqeyn karna magacayga waxaa liidhahdaa maxamed xaaji nuur cumar waxaan nahay maayarka degmada galalaqsi waxaan caddaynaynaa ninkaa guddoomiye aan nuur maxamed absuga aan la shaqey aan la shaqey karin maadaama nin kasta shaqadii loo soo magacaabay uu xoog ugu haysto awoodu ku haysta nin maamulka degmada lixaana lixdaa noqofood nin kasta meesha loo soo magacaabay asagaa ka haysto amni ha noqoto gudoomiye ku-xigeen ha noqoto guddoomiye bulsho ha noqoto gudoomiye duq magaalo ha noqoto anigoo ah maxamed xasan ibraahim kuna magacaaban gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada jarlaqsi waxaa halkaan ka sheegayaa nuur dheere ma la shaqey kari maamulka degmadana waa kana fadhiyaal lama shaqey karno xilkii anagana lasoo magacaabay nooma madax banaynin gudoomiyihii noogu sarreeyay asaga waaye xilkii waa diidiy asaa isku haysto canshuurta asaa qaato hay-ad asaa wax ka qaato walaakaa ma dhaafin marka saas la-agdigeed anaka ma shaqey karno maadaama hirshabeelle ina soo magacaawday hirshabeelle waxay naga damacsan tahay ha sheegto degmadaa joognaa wax ka nahayna ma leh amnigayna waxayna dhan meelay saaran yihiin ma leh